bsmi illaah الرxmaan الرaxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu اlmasaajidi alatii calى طurqi اlmadiina masaajiddii waddooyinka madiino korkeeda ahayd caddaynteediibu u baab yahay yacnii masaajiddii madiine ku taallay oo duruqda madiine loo galo ama looga baxo ku taallay caddaynteediibu u baab yahay iyo walmawaadici meelihii allatii sallaa fiiha nebigu uu ku tukaday allatii fiiha allatii sallaa fiiha uu ku tukaday annebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiga iyo meelihii rasuulka uu ku tukaday ee iyagu aan masaajid ahayn ayb mawaadicdaas ayuu u baab yahay baabkan ayb marka duruqu lmadiina ay fi duruqi alatii bayna almadiinati annabawiyati wa maka duruqda marka madiina wuxuu ka wadaa maka iyo madiina waddadii u dhexaysay meelihii nebiga uu kaga tukaday iyo masaajiddii mawaadicduna waa amaakinta ayb ee dadku ay ka dhigeen markaas kabacdi masaajid ee nebigu markaa uu ku tukaday ayb qala xadaanaa mxamed bnu abi bakrin اlmuqadamiy qaala xadaanaa fudayl bnu sulaymaan wa huwa الnumayriyu abuu sulaymaan albasriyu ayaa la yidhaahdaa saduuqun lahu khaطأun kaiir akhraja xadiiثahu asxaabu kutubi sita haddii marka uu yahay saduuqun lahu khaطأun kaiir bukhaari maxaa saxiixiisa marka uu ugu soo saaray ibnu xajar wuxuu yidhi axaadiid yar buu ka soo saaray axaadiidtaasna waa la mutaabaceeyey oo mutaabaco ayay leedahay oo axaadiid asal leh weeyaan oo lagu mutaabaceeyey isaga qaala xadaanaa muusa bnu cuqba wa huwa almadaniyu saaxibu almaqaazi waa ninka imaamu maalik maqaasida uu ka qaatay ayb waana waxaa weeyaan dadka maqaasida wax ka allifay dadka ugu waaweyn ayuu ku jiraa siirada nebiga ama maqaasida maqaasidiisu waa daabacan tahay waa wax yar weeyaan ma badna aada uma badna maqaasidaasuu marka aada wax uga qoray qaala ra'aytu saalima bna cabdillaahi baan arkay yataxaraa isagoo ku dadaalayo amaakina meelo min aariiqi jidka ka mida fa yusallii fiihaa dhexdeeduu ku tukanayay meelahaas wa yuxadisu wuxuuna sheegayey anna abaahu aabbihii kaana yusallii fiihaa meelaha ayuu ku tukanayey inuu ku tukanayo ayuu aabbihii ka sheegayey wa annahu ibnu cumarna yacni saalim aabbihi oo ibnu cumarana ra'a anabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigii buu arkay yusallii fii tilka alamkinati isagoo meelaha ku tukanayo ayb waxadaanii naaficun xadaaniida waxaa dhahaya marka waa muusa bnu cuqba muusa bnu cuqba ayaa saalimna ka maqlay naaficna ka maqlay saalim iyo naaficna saalim ibnu cumar wiilkiisii waaye naaficna waa mowlihii ibnu cumar labadoodaa aad u laasimay ibnu cumar iyo cabdullaahi ibnu diinaar iyo marka labadoodaasna marka aan kala dhicin naafic iyo saalim ayb marka wuxuu yidhi xadaanii naaficuna uu ii sheegay can ibni cumar isagoo ka warinayo annahu kaana yusallii wuxuu ahaa inuu ku tukanayo ibnu cumar fii tilka alamkinati meelahaas wa sa'altu saaliman saalim ayaan su'aalay falaa aclamuhu ma ogi ilaa waafaqa naafican ilaa waafaqa inuu waafaqay saalim naafican inuu waafaqay maahane wax kale ma ogi fi lamkinati kullihaa maalihii dhammaantood yani siday u xifdiyaan fiirina naafic baa ii sheegay saalim baan weydiiyey maalihii uu ii tilmaamayoo dhan isaguna waa ku waafaqay naafic buu ku waafaqay ilaa annahuma ikhtalafaa laakiin waxay isku khilaafeen fii masjidin masjid hal masjid bisharafi rawxaa meeshaa ahaaday sharafu rawxaa marka waa madiina meel afartan mayl u jirto ama laba marxalo u jirto waqiila alaauuna miilan soddon maylna waa la yidhi ayay dhanka maka ka xigtaa madiino meeshaa masaajid ku yaalla unbay isku khilaafeen inta kale waa iswaafaqeen ayb xadiidku marka wuxuu tusayaa macnihii loo tarjumay oo meelo fara badan oo nebigu dariiqa markuu maraayo maka uu usii socdo meelo uu ku tukan jiray oo isagu markaa salaad uu ku tukaday ayaa jiri jirtay amaakintaas xugunkooda marka waa hadda ka horna waa ka hadalnay meeshii nebiga uu ku tukaday laakiin limacnan khaas uunan ugu tukanin macno gaar ah oo ku soo arooray uunan ugu tukanin ee uu ugu tukaday litawaafuq wakhtigii iyo meeshii ayaa iswaafaqay salaaddiiaa meesha ugu soo gashay meelaha kale wax masiye ah ama dheeraad oo ay ka leedahay ma jirto ibnu cumar laakiin isagu waa ku dadaali jiray meelahaas ficilka noocaasa oo nebigu cibaado ahaan uunan u samaynin ee tawaafuqa ku dhacana isagu waxaa weeyaan xukunkiisu waa mubaax in la sameeyo waa mubaax ayb xukunkiisu waa mubaax maadaama aynan ahayn hadda sunno gaara iyo qasad gaara oo meelaha salaad loola qasdaa aanay soo aroorin madhabka ibnu cumar isagu wuxuu ahaa ibaaxadaas ayuu ka faa'iidaysan jiray walacalla jacaylka rasuulka in laga tawaabiyana waa dhici kartaa qofka meesha kale laakiin aabbihii cumar bnu lkhadaab isagu madhabkiisa wuxuu ahaa inaan meelahaas aad loogu dadaalin maxaa yeeley waxaa ka dhalanayou dhihi jiray ama laga cabsanaa inay ka dhalato wax kale oo dadku amaakintaas iyo meelahaas inay wax kale intay ka dhigaan hadhow laga yaabo marka inay cibaadadiiba uga leexdaan oo cumar isagu wuxuu dhihi jiray dad wuxuu arkay meel nebiga uu fadhiistay iyo meel nebiga ku tukaday salaad ula qasdaayo markaasuu wuxuu yidhi dadow waa maxay meelahan aad salaadda ula qasdaysaan meeshii nebiga ku tukaday meeshii nebigu fadhiistay waa markaasuu wuxuu yidhi ninkii salaad ay ay yacnii waafaqdo ama salaadii ay ku timaado meel allaale meeshii uu heli kara ha ku tukado ummadihii hore waxaa loo halaagay ama ay ku baadiyoobeen tatabuca noocan oo kale ah waxaa laga yaabaa marka makaankii in laga dhigo makaan wax uunan mudnayn in la gaarsiiyo laakiin calaa kulli xaal ibaaxadaas ayaa jirto dabcanna xubbigaas jacaylkaas nebiga iyo qofka ku keenaayo meesha uu fadhiistay inuu fadhiisto iyo in laysaga tawaabinaya dabcankaas qala xadaana ibraahimu bnu lmundir wahuwa alxizaamiyu qaala xadaana anas bnu ciyaad wahuwa abu damrata albasriyu qaala xadaana muusa bnu cuqba can naaficin ana cabdallaahi ahbarahu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam rasuulku kaana wuxuu ahaa yanzilu inuu degaayo bidilxulayfati dilxulayfa ayuu degaayey xiina yactamiru markuu cumraysanayo wa fii xajatihi iyo xajkiisiiba xiina xaja markii uu xajiyey taxta samuratin geed geed qurac oo weyn hoosteeda fii mowdici almasjidi masaajidka meeshiisa alladii bidilxulayfati ku yaallo masaajidka dilxulayfe ku yaallo geed quracoo meeshaa ahaa ayuu nebigu markaa uu mari jiray ayb ayuu degi jiray wa kaana idaa rajaca min qaswin nebigu wuxuu ahaa haddii uu duulaan ka soo laabto duulaankaas oo kaana fii tilka ariiqi jidkaas ah ahaaday kaanada marka jumladeeda waa sifo waay waa nacti waxaa laga sifaynaa min qaswinkaas haddii nebigu uu duulaan ka yimaado duulaankaas oo waddadiisu ay tahay meeshaas waa macnaha ayb qaswada oo kaana fii tilka ariiqi ariiqaas dhexdiisa ahaatay ow xajin ama xaj aw cumratin ama cumro habata min batni waadin waadi yacnii calooshiisa ayuu u hoobanayay yanii hoostiisa ayb ay min batni waadi alcaqiiq buu ka wadaa marka waadi alcaqiiq toggaas ama waadigaa ama dooxadaas caloosheeda ayuu nebigu u hoobanayay fa idaa dahara markii uu kor noqdo min batni waadin ou ka soo kor noqdo anaakha bilbaxaa'i ayb anaakha nebiga waa tu'inaya hashiisii bilbaxaa'i meesha badxaada ee dhagaxda iyo bacaadka leh allatii calaa shafiiri ilwaadi taasoo waadiga gowgiisa ah asharqiyati bariyeed fa carasa waa degaaya meeshaa marka markuu gaaro uma meeshaa ayuu degaaya xataa yusbixa intuu ka waabariisanayo laysa cinda almasjidi masaajidka alladii bixijaaratin laysa cinda almasjidi masaajidkii agtiisii ma aha alladii masaajidka oo bixijaaratin buniya bixijaaratin dhagaxda lagu dhisay walaa cala alakamati taagga korkiisana ma aha allatii calayha almasjidu masaajidka korkeedu uu yahay ayb meeshaa ma ahane waa meeshan aan sheegayo uu leeyahay marka ayb masaajidkaa marka uu tilmaamayo wakhtigii nebiga kadibaa la dhisay alladii buni alladii bixijaaratinta uu leeyahay waa wakhtigii nebiga kadibaa la dhisay ayb sida ibnu cumarba uu tilmaamayo marka meeshaa maahan buu leeyahay ayb kaana hama meeshaa waxaa ahaa khaliijun ayaa ahaa biyo mareen meel biyuhu ay maraan webi yar oo kale ah yusallii cabdullaahi cabdullaahi uu ku tukanayo cabdullaahi uu ku tukanayo cindahu agtiisa meesha agteeda fii banihi dooxada caloosheeda fii banihi kuhubun fii banihi toga hoostiisa calooshiisa kuhubun ayaa ahaa bacaad bacaad marka taaga geer sameeyey kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa tama yusallii meesha inuu ku tukanayo fadaxa saylu daadkii ayaa dureeray fiihi dooxada dhexdeeda ayaa daadkii kusoo dureersaday ayb bilbaxaa'i xataa dafana intuu ka duugay daalika almakaana booskaas alladii kaana cabdullaahi yusallii fiihi cabdullahi bin cumar uu ku tukan jiray meeshaa cabdullaahi bin cumar ku tukan jiray markii dambe daadkii ayaa intuu kusoo rogmaday ayuu markaasi dhul fidsanoo kale uu ka dhigay oo daadkii baa wuxuu ku soo rogay quruuraxii iyo caradii buu kusoo rogay meeshaabaa nebigu ku tukan jiray buu leeyay meesha uu tilmaamayana waa dulxulayfe iyo agagaarahaas wa anna cabdallaahi bna cumar sanadkii hore unbay la socotaa wa anna cabdallaahi bna cumara xadaahu wuxuu u sheegay anna nabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigu sallaa inuu tukaday xaysu almasjidu asagiiru masjidka yar meesha uu yahay alladii duuna almasjidi masaajidkii ka sokeeyo alladii bisharafi rawxa ah waqad kaana cabdullaahi cabdullaahi waxa uu ahaa yaclamu almakaana makaankii inuu og yahay alladii sallaa fiihi nabiyu sala allahu calayh ali wasalam meeshii nebiga uu ku tukaday makaankaa cabdullaahi wuxuu ahaa inuu ogaa yaquulu wuxuu dhahaya tama meeshaas can yamiinika midigtaada ah weeyaan xiina taquumu fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa markaa istaagtay markaad istaagaysad tusallii aad tukanaysad ayb wadaalika almasjidu masjidkaasna calaa xaafati dariiqi dariiqa geeskiisii yuu ahaa alyumnaa midig wa anta adiga oo daahibun mid tegaaya aad tahay ilaa makata yacni waa tilmaamaya markaad maka u socoto midigtaadu kaa qabanayb baynahu wa bayna almasjidi alakbar isaga iyo masaajidka weyn dhexdooda ramyatun bixajarin waay dhagax tuur meel yacnii dhagaxa uu gaaro oo dhagaxa looga tuuro ayay isu jiraan masaajidka weyn iyo kaas meeshaas ow naxwu daalika wa anna bna cumara ibnu cumar kaana wuxuu ahaa yusallii inuu tukanayo ila alcirqi buurta yar alladii cinda munsarafi rawxaa agteeda ah ayb wadaalika alcirqu buurtaa yarna intihaau darafihi darafkiisa dhammaanshihiisu calaa xaafati dariiqi buu ku dhammaadaa dariiqa geeskiisa duuna almasjidi masjidkii ka sokay alladii baynahu wa bayna almunsarafi meeshaa iyo munsarafu rawxaa u dhaxeeyo wa anta daahibun wa anta adiga oo daahibun mid tegaya aad tahay ilaa makata markaad maka yacni u socotid xaggeeda waqad ubtuniya waxaa laga dhisay meeshaa oo laga dhistay hama meeshaa masjidun baa laga dhisay falam yakun cabdullaahi cabdullaahi ma uunan ahayn yusallii fii daalika almasjidi masaajidka inuu ku tukanayo masaajid yar baa cabdullaahi kaa kuma tukan jiray kaana yatrukuhu wuxuu ahaa inuu ka tegaayo can yasaarihi bidixdiisa uga tegaayo yacnii meeshaa dadku ay markaa ku tukanaayeen bidixda ayuu cabdullaahi uga tegaayo dhanka bidixuu iska marinayo ayb wa waraa'ahu gadaashiisa bidixda oo gadaashiisa ayuu uga tegaayo wa yusallii amaamahu hortiisa ayuuna ku tukanayo ila alcirqi nafsihi buurta yar nafsadeeduu ku tukanayo wa kaana cabdullaahi cabdullaahi waxa uu ahaa yaruuxu inuu ka soo caraabayo oo ka soo tegaayo min alrawxaa meeshaas falaa yusalli duhra duhurkii ma tukanaynin xataa ya'tiya daalika almakaan ilaa uu meeshaa ka yimaado fa yusallii fiihi meesha ayuu ku tukanaya adduhra duhurkii wa idaa aqbala min makata maka hadduu ka soo imaanayana markii hore makuu u socdaa markuu maka ka imaanayo fa in mara bihi haddii uu soo maro qabla subxi bisaacatin salaada subax saacad ka hor hadduu soo maro ow min aakhiri saxari ama waqtiga suxuurta aakhirkeeda haddii uu soo maraayo carasa waa degaayey xataa yusalliya biha subxa intuu subaxa kaga tukado hadday salaaddii subax saacadii wax lamida ka dhimantaho waqti saxarka la joogo meeshaabuu salaaddii subax ku sugaayey iyadaas ayuu ku tukanaya wa anna cabdallaahi xadaahu anna nabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yanzilu inuu degaayo taxta sarxatin geed weyn hoosteeda dakmatin oo aad u weyn duuna aruwaytati qaryadaas maka iyo madiine meel u dhaxayso ruwayta la yidhaah ka sokayso can yamiini ariiqi ariiqa midigtiisa ah wa wijaaha ariiqi hortiisa ariiqa horteedana ah fii makaanin meel ayuu ku tukanayay u degaayey fii makaanin buu degaayay meel badxin waasac ah sahlin oo ban ah oo aan taagig iyo waxaa lahayn xataa yufdiya min akamatin inta uu ka gaaro markaasi ayb intuu ka soo gaaro min akamatin ayb taag duwayna bariidi ruwaytati bariidi ruwayta wax yar ka sokayso bimaylayni laba mayl oo kale ka sokayso waqad inkasara aclaaha meesha akamadaasi waa korkeeda wuu jabay fantanaa markaa way soo laabantay fii jawfihaa gudaheeday ku soo laabantay ayb buurtaa marka meeshaa taagay buurtaya kor ayay ka jabtay markaasi hoos ayay usoo foorarsatay ayb wahiya qaa'imatun wahiya iyaduna qaa'imatun tu taagan waay calaa saaqin ku taagan laakiin asal wa fii saaqihaa saaqeedana kuhubun bacaad ayaa kaiiratun aad u fara badan geeddaas marka weyn oo tilmaamaya makaankaasi zamankan lama yaqaanshuraaxu saasay dheheen marka iyaga waqtigoodii haddaan la aqoonin haddana in la aqoon kara maa wax hadda cibaadaad gaar ahoo ku xiranna ma leh waa uun iska barasho un hadda cibaadaad meeshaa un lagu sameeyo oo cibaadaad meeshaa ku ansaxo ama ku fadli badan ma leh wa anna cabdallaahi bna cumar xadaahu ana nabiya sala allahu calayh ali wasalama sallaa nebigu wuu tukaday fii tarafi talcatin dalcad darafteed ayuu ku tukaday talcatin marka waa makaanin murtafic soomaaliga laftirkiisa waa iska saas fii tarafi talcatin min waraa'i min waraa'i alcarji ayb meel marka makii madiine udhexaysa alcarji in la yidhaahdo gadaasheeda ah wa anta daahibun markaad tahay mid tegaaya adigu ilaa hadbatin ayb meel hoobad ah markaa yacni taag bacaad bacaad taaggiis ayb cinda dalika almasjidi masjidka agtiisa qabraani ow alaaatun ayaa ah cala alqubuuri qubuuraha korkoodana radmun dhagax waaweyn ayaa saaran min xijaaratin dhagax ah can yamiini ariiqi ariiqa midigtiisa cinda salimaati ariiqi ayb cinda salimaati ariiqi ariiqa dhagaxdiisa agteeda bayna ulaa'ika salimaati meelaha yacnii dhexdooda kaana cabdulagaxdaa iyo meelaha dhexdooda kaana cabdullaahi wuxuu ahaa yaruuxu min alcarji inuu ka soo tegaayo bacda an tamiila shamsu qoraxda markay iilata bilhaajirati maalin weynta fa yusalli duhra duhurkii buu tukanayay fii dalika almasjidi meeshaa buu ku tukanayay masaajidkaas salimaadka waxaa kaloo lagu fasiraa geedo geedona waa layidhi waxana waa layidhi dhagax marka meeshaa salimaadkaas dhexdooda ayuu ku tukanaya cabdullaahi bn cumar marka salaada duhur halkaa ayuu ku tukanaya hadduu maraayo meelaha waana cabdallaahi bni cumara xadaahu anna rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalama nebigu nasala wuxuu degay cinda saraxaatin saraxaadka agtooda geedaha waaweyn ayb can yasaari ariiqi ariiqa bidixdiisa fii masiilin meel biyuhu ay socdaan duuna harshaa harsha meesha layhaana ka soka ah ayb daalika almasiilu meesha haddaad mareenka ah laasiqun mid ku dheggan waay bikuraaci harshaa meel ku dheg meel magaceedu amaakin magacyadeedu beynahu isaga iyo bayna ariiqi dariiqa qariibun min khalwatin ayb waxaa inta labadaa meel u dhaxayso qariibun min khalwatin warantuur wax u dhowwa intii markaa waran laga tuuro meesha waran haddii la tuuro uu ku dhacaayo ay isu jiraan taqriiban wa kaana cabdullaahi cabdullaahi bni cumar waxa uu ahaa yusallii ilaa sarxatin inuu ku tukanaayey geed hiya iyaduba aqrabu saraaxaati geedaha midda ugu soo dhow ah ila dariiqi dariiqa u soo dhow wahiya atwaluhunna waxayna ahayd midda ugu dheerarka badan wa anna cabdallaahi bni cumara xadaahu ana nabiya sala allahu calayh ali wasalama kaana yanzilu nebigu wuxuu ahaa inuu degaayo fi lmasiili meesha daadmareenka ah alladii fii adnaa mari dahraan mari dahraan meesha ugu sokaysa dhexdeeda ah mari dahraan hadda waxaa la yidhaahdaa waadi faatima waadii faatima ayay yidhaahdaan marka makay u soo dhowdahay aad wax badanay madiine ka soo fogtahay maridaaraan marka makay u dhowdahay waa meeshii khaalid bin weliid ay kula kulmay sulxulxudaybiya markii la dhigaayey oo xudaybiye nebigu usoo baxay meeshii ciidanka khaalid bin weliid ay iskula kulmeen isku arkeen qibala almadiinati madiina xaggeeda xiina yahbitu markuu hoobanayo min asafraawaati uu ka hoobanayo ayb buuraha yanzilu fii badni dalika almasiili meeshaa toggaas biyuhu maraan calooshiisa ayuu degaaya can yasaari ariiq dariiqa bidixdiisa wa anta daahibun markaa tahay mid tegaaya ilaa makata mako laysa bayna manzili rasuulillahi sal l salam meeshii nebiga degay iyo bayna ariiqi jidka ilaa ramyatun bixajarin dhagax tuurun baa u dhaxeeya meel dhagax dhagax dhaguc meesha uu gaaro tuuryadu ay gaarto wa anna cabdallaahi bni cumar xadaahu anna nabiya sala allahu calayh ali wasalama kaana yanzilu bidiiuwa wuxuu ahaa inuu degaayo diiuwa diiuwa marka hadda meel maka ka mid aba waa magaalada maka kutaa ay ka mid tahay jarwal iyo meeshaas jarwal ayb ceel baa marka ku yaalay meeshaasuu degi jiray nebiga ibni cumarna degi jiray waa ka qubaysan jireen markaasuu maalin maka soo geli jiray hadda marka say maka u weynaanaysay maka bay ku dhex taallaa oo magaaladii bay ku dhex taallaa diiuwa kaana yanzilu bidiiuwa ayuu degaayey wayabiitu waa baryaaye xataa yusbixa intuu ka waabariisto yusalli subxa subaxuu tukanayey xiina yaqdimu makata maka markuu gelayo ayb xiina muxuu idin dhigay meeshaas yaqdamu waa qadima yaqdamu waa facila yafcalu waftax mowdica alkasri yaqdumu inay tahana waa iska suurtagal xiina yaqdamu makata maka markuu gelaayo wa musallaa rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu meesha uu ku tukadayna daalika kaagaas waayo calaa akamatin taag khaliidatin adag laysa fi lmasjidi masjidka alladii buniya la dhisay tama meeshaa laga dhisay ma aha masaajidka meeshaa laga dhisay maaha buu leeya walaakin asfala min daalika meel ka hoosayn badan oo ka hoosayso calaa akamatin taag korkiis waa khaliidatin adag wa anna cabdallaahi xadaahu ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigu istaqbala furdatay ljabali wuxuu u jeestay furdatay ljabali buurta labadeeda jeex meesha fangarta oo buurtu ay ka fangaran tahay baynahu wa bayna aljabali isaga iyo buurta dhexdeeda adawiile ee dheer naxw alkacbati kacbada xaggeeda ujeedo marka naxw alkacbati ay naaxiyat alkacbati kacbada xaggeeda ama furdadaba in laga bedelo intaba waa la yeeli karaa ama in dheer lagu tacallujiyo bayna aljabali awiili buurta dherarka badan naxw alkacbati kacbadoo kale dherarkeedu u yahay fajacala almasjida masaajidkii wuxuu yeelayey alladii buniya la dhisay tama meeshaa laga dhisay yasaara almasjidi masaajidka bidixdiisa ayb fajacala almasjida aladii buniya tama meeshaa laga dhisay wuxuu yeelayey yasaara almasjidi masjidka bidixdiisa biarafi alakamati akamadaba meesha taaga darafkeeda wa musalla nabiyi sal l slam nebiga meesha uu ku tukadeen asfala minhu xaal uu yahay cala alakamati buurta taagga korkiisa uu yahay asawdaa'i madow tadacu min alakamati akamada ayaa ka tegaysaa taagga ayaad ka tegaysaa casharata adrucin toban dhudhun ow naxwaha ama wax lamida tama tusallii meeshaasaa ku tukanaysaa mustaqbila alfurdatayni xaal aad tahay adoo u jeesanayo meesha buurtu ay ka fangaran tahay min aljabali buurta alladii baynaka wa bayna alkacbati adii kacbada idiin dhexeeya amaakintaa marka kal waxaan sa ahayn mu idin dhigay tama tama haddii uma tusalli mustaqbila alfurdatayni la dhahna amaakintaa marka madiine meelaha dariiqaas marka meelihii nebiga uu kaga tukaday iyaa ku sugan taasuu bukhaari marka ku tilmaamay marka ninkii jacayl nebigu uu jecel yahay dartii sidaas u yeelaayo jacaylkaas in laga tawaabiyo waa helayaa laakiin cibaadaad gaaroo mucayanoo ku xiran ma leh baabu sutrati alimaami sutratun sutratu man khalfahu halkaa marka wuxuu uga baxay masaajidda wuxuu ku tacalluqay halkan laga bilaabo wuxuu gelaya abwaabu sutrati almusallii qofka tukanaayo sutrada sutradiisa abwaabta ku saabsan ayuu halkan ka bilaabo gelaya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan sutratu limaami imaamka sutradiisa sutratu man qof sutradiisa waa khalfahu isaga ka dambeeya imaamka sutradiisa qofka ka dambeeya sutra sutradiisa w madhabka marka bukhaari waxaa weeyaan imaamka hadduu sutro dhigto isaga sutradiisaa dadka ka dambeeyana sutro saasaana culammadu u badan yihiin inkastoo bacdi ahlilcilmi ay iyagu dhahayaan imaamka laftirkiisa ayaa sutro u ah dadka ka dambeeya sida muuqatana marka saa maahane imaamka sutrada uu dhigto ayaa adiga sutro ku ah marka imaamka iyo sutradiisa haddii la kala dhex gala ayaa adiga laga yaaba inay ku saamaysa laakiin adiga iyo imaamka inta idiin dhexaysa haddii la maro ma yacni maahan sutro markaa in la hormaro la soko maray qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf huwa atiniisiyu qaala akhbaranaa maliku can ibni shihaabin can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutbata can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutba can cabdillaahi bni cabaasin annahu qaal aqbaltu waan soo qaabilay raakiban anoo fuushan calaa ximaarin dameer korkiisa aan ahay mid fuushan ataanin dameer ah dhadig ah wa ana aniguna yowmaidin maalinkaasi qad naahaztu waxaan ku dhowaaday alixtilaama inaan isku junubo oo yacnii aan qaangaaro wa rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulkuna yusallii binnaasi dadka ayuu tujinayey biminan ayuu ku tukanayey ilaa kayri jidaarin gidaar la-aan isagoo jidaar ama gidaar aan u tukanaynin horaan usoo marnay kitaabuulcilmi imaamu shaafici inuu yidhi ilaa kayri sutratin sutra la-aan riwaayo bazaarna waa kii ku xoojiyey ayb ibnu rajab meeshaan marka isaguna wuxuu yidhi bacdu ahlilcilmi waxay ku xambaareen annahu kaana yusallii ilaa canazatin derbi uma tukanaynin laakiin ulow u tukanayo qaar baasaa yidhi culimmada bukhaarina qoladaasuu ku jiraa buuyuu yidhi marka ibnu rajab maxaa yeelay sutratu limaami sutratun sutratu man khalfahu ayuu ku keenay haddaanba sutraba jirinba imaamku marka maba qaba sutreen baabka fiiri tarjamada sutratu limaami imaamka inuu sutro leeyihu sheega haddii la yidhaha ilaa hayri jidaarin ay ilaa hayri sutratin sutra la-aana imaamkii halkanna marka waxa la baabaysanayo la rabo in la caddeeyana waa imaamka sutradiisu inay sutro u tahay dadka ka dambeeya marka bukhaari laftirkiisa marka gidaarkan la anfiyey in wax kale uu nebiga isku qariyey ma ka hor imaanaysa saasuu qabaa marka famarartu bayna yaday bacdi safi safkii qaarkiis hortiisa ayaan maray sufuuftii qaarkood baan hor maray fa nasaltu waan degay wa arsaltu lataana dameertiina waan iska sii daayey tartaxu xaal ay daaqayso wa dakhaltu fi safi safkii ayaan galay falam yunkir daalika calaya axadun qof korkayga kuma inkirin ma laygu inkirin oo marka halkaa meeshaa marka maxaa ku cad marka rasuulkii sutra u taalla ayuu dhigtay dadkii ka dambeeyey sufuuftii ka dambeysay ayuu ibnu cabbaas hormaray ma layska celiyey wuu hormaray maada maxaa yeelay iyaga sutradooda sutratulimaam wa imaamka sutradiisana lama marin imaamkana lama hormarin waxa la hormaray imaamkii ma aha laa ba'sa marka ayb walidaalika dadka ma'muumiinta haddii la dhinac maro la hormaro iyadoo safka gees uu ka bannaan yahay la buuxinayo kale iyo waa la bannaan tahay waa la yeeli karaa sida hadda ibnu cabbaas yeelay ayb wax karaaha-ana ma aha si aad safkii u gasho inaad sufuuftii hormarto wax dhiba ma laha dadka ma'muumiinta imaamka un ha isku hormarin adiga taasaa marka xadiidku uu tusaya meeshaan marka baxdi fiican buu ka bixiyey oo usuuli ah falam yunkir dalika calaya axadun fiiri qaala bnu daqiiqi ilciid waxa uu yidhi istadalla bnu cabbaas ibnu cabbaas wuxuu deliishaday bitarki اlinkaari cala aljawaas inaan la inkirin oo inkiriddiisa layska dhaafay ayuu u deliishaday inay bannaan tahay arrintaas oo ibnu cabbaas macnaha wuxuu leh nin layguma inkirin macnaheedna waa bannaan tahay waa marka macnaheeda walam yastadilla bitarki icaadatihim lisalaati ee ibnu cabbaas ma uunan deliishanin iyagii baan salaadoodii ku celinin ma dhihin iyagii salaadoodii kuma soo celinin oo dib uma tukanin sidaa darteed ayaa arrintan inay bannaan tahay tusaysa ma uunan dhihin lianna tarka alinkaari aktaru faa'idatan maxaa yeelay inaan bal lagu qabsanin baa faa'iido badan salaad soo celinta hadda laba waxbuu isgarab dhigay ogow si fiican u fiir ibnu cabbaas sufuufta inuu hor maro muxuu u deliishadayna la iguma inkirin taqriiru u deliishaday ee uma uunan deliishanin dadkan aan hormaray salaadoodii ha ku soo celiyaan lama dhihin ma uunan deliishaninkaas lianna tarkuulicaada iyo tarkuulinkaar tarkulinkaara xeel dheer waayo waa dhici kartaa inaan celinna loo baahnayn laakiin la inkiri karan iyagoon salaadoodii ka burin waa la inkiri karaa soo maa taas xataa haddii la anfiye marka iyadaba ka xeel dheer ayb lianna tarka alinkaari aktaru faa'idatan qultu ibnu xajar wuxuu yidhi watawjiihuhu anna tarka alicaadati yadullu calaa sixatihaa faqad dadkaani ma soo celinin salaadda ansaxday unbay tusee bis laa calaa jawaasi lmuruuri in la mari kara ma laga fahmi karo kutusayso wa tarkulinkaari laakiin inaan bal la inkirin yadullu calaa jawaasi lmuruuri wa sixati salaati maca in la mari karo salaaduna ansaxayso ayay tusaysaa tahay wayustafaadu minhu waxaa laga faa'iidaysanao laga kororsanayaa anna tarka alinkaari inkiridda oo laga tago inaan la inkirin xujatun inay tahay xujo cala aljawaasi inay u tahay taqriirkaasi inuu u yahay bannaanaansho inuu xujo u yahay laakiin waa goormana bishardihi maca shardihi lala qabo waa faa'iida marka muhiima taqriirku taqriirka goormuu xujo noqdaa marka shardigii marka waa kana wahuwa intifaau lmawaanici mawaanicdii in la waayo min alinkaari ah mawaanicdii yani in la inkiro waxyaabihii mancinayo inay meesha ka maqan yihiin mararka qaar buu nebigu shay buunan raalli ka ahayn haddana ma inkiraayo maanic baa jiro darteed maanic dartii ayuu nebiga isaga aamusaya aanuu inkiraynin mal ama yacni maanicaas waxyaaba badan buu noqon karaa waxyaabo ka darana may yimaadaan waxay noqon karaa marka waxay noqon kartaa markaasi munaasib markaas inaynan ahayn maalan waxyaaba fara badan baa yacni mawaanicdu wax badan baa keeni kara khowf cabsi baa imaan karta oo qofkii maalan ninkii caalimka ah maalan meeshan baa qof munkar ku samaynayaa af kuma doorin karo kuma zuuli karo gacan warkeedba dhaaf ninkii caalimka ah meeshaas waa joogay waxaana inay agtiisu waa ka bannaan tahay ma la dhihi karaa ma la dhihi karaa maxaa yeele maanicu alkhowf ayaa yaalla meesha mararka qaar wuxuu noqon karaa inuu mar hore sheegayba masaladaasoo kale hore u baraaruujiyey waqti hore marka ku celintiina inuunan markaas u arkin dan maalan waxaa ka mid a mararka qaar rasuulkii baa kacbadii buu fadhiyaa maalan ama uu ku tukanaa mushrikiintiio wuxuu arkayaa marka meeshaas qalad ku samaynayaan ama sanam ku caabudayaan waxaa laga yaabaa markaas waaqicadaas inuunan la hadlin laakiin waqaaci fara badan inuu la soo hadlay ayaa jirto marka wax kastoo gaaladii nebiga ay ku hor sameeyeen waa inay bannaan tahay ma la xariiqi karan wa huwa intifaau almawaanici min alinkaari iyo maxaa kalaa la rabaa wa hubuutu alcilmi biliطilaaci cala alficli ficilkaas inuu nebigu arkayna waa in la sugo laba sheega marka ficilka nebigu inuu arkay maanicna inuunan jirin marka labadaas laysku helo taqriirku sax waa la xujaysan karaa haddii labadaa mid maqan yahay laakiin taqriirka iska jirma weligaa marka haddaad iska maqasho uun sunnada nebiga qowli ficli taqriir waa iska maqasho taqriirkiina shuruuddiisii mawaanicdiisii aadan aqoonin waxbaa hadlaynaysa walaa yuqaalu meeshaan marka lama dhahayo yidhi laa yalzamu mimaa dukira wixii la sheegay ka laasimi maayaan iطilaacu nabiy sal l salam nebigu inuu arkay calaa dalika kaagaas yacni ibnu cabaas nebigaad ma arkay waayahay lixtimaali an yakuuna safu xaa'ilan duuna ru'yati اnabiy sala اllahu alayh ali wasalama lahu ayb waxaa suurtagala marka haddii la yidhaha ibnu cabaas nebiga gadaashiisuu socday de nebiguna marka inuunan arkinoo safkii iyo waxa uu ka qariyey ayaa laga arka ayaa laga yaabaayo dhinac un marka uu ka soo socday lianna naquulu qad taqadama annahu sala allahu calayh ali wasalam kaana yaraa fi salaati min waraa'ihi kamaa yaraa min amaamihi idilaac waa jiraa baa laleeyahy salaadaa lagu jiraa nebigu markuu salaada ku jiraan hortiisa siduu uga arka si lamida ayuu gadaashiisa uga arki jiray sooma horaan usoo marnay marka salaada uu ku jira gadaalna waa ka arki jiray horena waa ka arki jiray marka ibnu cabaas waa arkay nebiga sal l slam iilaac waa jiraa maanicna ma hayno taqriirkan sax waayo marka maadaama nebigu uu iska dhaafay arrintan inay bannaan taha laga qaadan وتqdma أنa fي riwاaيaة المصنف في الxaji أنhu mara byna yaday bacضi الصف الأwli falam yakun hunaaka xaa'ilu wax sufuuf ah oo ka kale oo nebiga ka qarinaysayna ma jirin sababtoo ah riwaayaaba waxay leedahay safka koowaaduu soo hormaray ibnu cabaas safka koowaad marka maxaa ka qarinaya marka sufuuf kale ma ka qarinayso falam yakun hunaaka xaa'ilun duuna ru'yati walow lam yarid shayءu min dalika lakaana tawafuru dawaaciihim calى su'aalihi salى اllahu عalayh ali wasalam cama yaxduثu lahum kaafiyan fi اdalaalati cala iطilaacihi calى dalika wallahu aclam xataa haddii nebiga ma arkin la dhaho asxaabtaa weydii lahaya sooma ilaa dad ayagoo tukanayo hortooda la maray masaladuna masale cusub ay tahay saxaabadu nebigu waa su'aali lahayen sala allahu calayh ali wasalam wastudilla bihi xadiidkan waxaa loo deliishaday buu yidhi calaa muruuri alximaari dameerka maritaankiisa laa yaqdacu salaata salaadda inuunan goynaynin fayakuunu naasikhan lixadiidi abi dar aladii rawaahu muslimun fii kownihi fii kowni muruuri alximaari yaqdacu salaata dameerka marka horumaridiisu in salaadda ay goynayso taa yacnii in la nasakhay ama xadiidkan uu nasakhay yaa laga qaadanaa buuli wakadaa muruuru اlmar'ati walkalbi laswadina waa la mid watucuqiba bianna muruura alximaari mutaxaqaqun fii xaali muruuri bni cabaas wahuwa raakibuhu ayb waxaa lagu tacqiibiyey marka dameerkan maridiisu waxay mutaxaqaq noqotay ibnu cabaas markuu maraayey wahuwa raakibu ibnu cabaasna midka dameerka fuushanboa waqad taqadama ana dalika laa yaduru likowni alimaami sutratan liman khalfi imaamkii marka sutradiisa dadka dambe sutro u ah dameerkaani sutro iyo qofkeeda ma kala dhex marin wa amaa muruuruhu bacda an nazla canhu fayaxtaaju ilaa naqlin in marka nebiga iyo sutrada dhexdeeda oo dameerkan maray naqligu arrintaa u baahan tahay wa qaala ibnu cabdilbar xadiidu bni cabaas haadaa yakusu ayb xadiida abi saciid ayuu takhsiisinaya idaa kaana axadukum yusallii falaa yadac axadan yamuru bayna yadayhi xadiidka saa dhahaya midkiin haddii hortiisa ou qof soo maraayo axad hortiisa marayaanu ka tegin oo dhaafin ha iska celiyo fa ina dalika makhsuusun bilimaami wاlmunfaridi xadiidka abi saciid waxaa lagu khasisaa marka imaamka iyo qofka munfaridka ah amaa ma'muumka haddii lasoo hormaro ma iska celinaya isaga wuxuu leey marka xadiidka abi saciid waa la takhsiisinaa kan baa takhsiisina qaala xadaanaa isxaaqu abu caliyin iljayaani saaxibu taqyiid ilmuhmal waxa uu yihi lam ajid isxaaq lam ajid isxaaqa hada mansuuban liaxadi min aruwaati ruwaadda saxiixa mid nisbeeyey oo isxaaq ibnu fulaan yidhi ma hayo yidhi ma helin qultu waqad jazama abuu nucaym ayaa jasmiyey wakhalaf wagayruhumaa biannahu isxaaq ibnu mansuur isxaaq ibnu mansuur ibni bahraam alkowsaj inuu yahay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu numayr qaala xadaanaa cubaydullaahi can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam kaana idaa kharaja yowma alciidi maalinta ciidda wuxuu ahaa hadduu baxaayo amara bilxarbati eebadii ayuu amraayey yani usha hoosta kuleh afka birta ah kuleh fatuudacu bayna yadayhi hortiisaa la dhigaayey fayusallii ilayha xaggeeda u tukanayay wannaasu dadkuna wara'ahu gadaashiisa ay yihiin wa kaana yafcalu dalika sidaadaas ayuu samaynayey fi safari safarka dhexdiisuu ku samaynayo famin tamma meeshaas ayaa ittakhadaha alumaraa'u umaradiina ay yeesheen ay qaateen famin amadan marka ay famin tilka aljihati ittakhada alumaraa'u alxarbata ayb yukhraju biha bayna aydiihim fi اlciidi wa hadihi اljumlaة اlakhiiraةu fasalaha caliy bnu mushir min xadiidi ibni cumar waa ka soocay fajacalaha min kalaami naafic buu ka dhigay kama akhrajahu ibnu maaja wa awdaxtuhu fii kitaabi اlmudraj halkaa marka maxaa ka muuqato ibnu xajar inuu leeyahay kitaab mudrajka oo uga hadlo kitaab uu mudrajka uga hadlo almadraj fi lmudraj in la dhahan u malaynaa kitaabkaas laakiin axmed shaakir wuxuu yidhaahdaa ma hayno kitaabkaas ma haynu yidhi kitaabka marka hadda mudrajka laga fiiriyo waa kan khadiibulbaqdaadi uu leeyahay oo la yidhaaha alfaslu lilwasli limaa udrija fi naqli laba mujalad waa maqbuuc mudrajkaas hadda ogow aad uu muhim u yahay in la fududaysta ma aha haddii laysku qabto jumlo xadiidka ka mid ah inay hadalka rasuulka tahay iyo inay kalaam saxaabi tahay in bacdu taabiciin kelmaddaas ay xadiidka ku dhex dareen oo demji lagula sameeyey oo mudraj ay saa ku noqotay meel laga taxqiijiyay u baahan tahay meesha laga taxqiijinaa kitaabkaas khadiib waay kitaabka khadiib baa laga taxqiijinaa marka xadiidku buxuud dhadheer uu leeyahay qofka xadiid baarayana wax badan buu u baahan yahay waana wax aad u adag aad saan u malaynayna aada uga fog waay ayb qofkii laakiin isagoo iska raba inuu iskaga qanco yacnii wax yaroo laga qorqoray waa iskaga qanci karaa laakiin ninkii raba inuu kutub dul istaago iyo culimmada aqwaashooda inuu kala kala taxqiijisto wuxuu u baahan yahay marka kutubtaas inuu wax ka yaqaano marka wax ka aqoonisteedaan un hadda annaga joognaa yacnii in kutubtaas magacyadooda iyo horta meeshaan aadi lahayn inaan fahamno ayb waxaa kale markaa noo meel kale hayehelam iyo ayb meeshii la aadi lahaa un in la fahmo bisna laakiin qofay u joogto xadiidkii kelmad qariibaa ku jirto qaamuuska fiirin qaamuusulmuxiid iyo munjid iyo soo qabo hal xaba xadiidkama kama fahmaayo ayb dad marka waxaa jira xadiidkiiba akrinaa munjidku halkan soo dhigana kelmaddii halkan ka dhigta wuxuu rabaa inuu munjid ka feeriya xadiidku wuxuu leeyahay istilaaxaad iyo xaqaa'iq sharci ah baa jiraan marka kutubteeda qariibka in loo aado wixii naasikhi mansuuq xadiid ku saabsan meesheeda in loo aado wixii ku saabsan yacni sharax meeshiisa in loo aado wixii ku saabsan ruwaad booskooda in loo aado mid walbaa meesha u aadi lahayd in loo aado wa fi lxadiidi waxaa ku sugan alixtiyaadu lisalaati salaadda in loo dadaalo dadaalku xagguu ka imaana marka waa kusii talageli jiray nebiga inuu warankaas sii qaato si salaadda uu sutro uga dhigto marka lama fududaysto salaadda ayb wa fi lxadiidi alixtiyaadu lisalaati wa akhdu aalati dafci alacdaa'i laa siyamaa fi safar aalad marka qofku isaga celin karo wixii soo weeraray bahal ama acdaa iyo waxaasna in la qaadan karo safarka dhexdiisa weliba wa jawaazu listikdaami wagayri dalika qof in la adeegsan karo wax loo dirsan karo wاdamiiru fii ittakhadahana yaxtamilu cawduhu ila alxarbati nafsihaa ow ilaa jinsi اlxarbati in loo celiyo ayb waxyaabahaas baa xadiidka ku jiru leeyahay wa min طariiqi leyt anahu balagahu ana alcanazata alatii kaanat bayna yaday الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam kaanat lirajuli min almushrikiin nin mushrikiinta ka mida lahaa faqatalahu zubayr bnu اlcawaam ayaa dilay yowma uxud faahadaha minhu nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigii baa ka qaaday fakaana yansibuhaa beyna yaday hortiisa ayuu ka taagi jiray idaa sallaa wayaxtamilu اljamcu biana canazata zubayr kaanat awalan qabla xarbati اnajaashiyi najaashiyaa keenayna waa la yidhi marka waa la jamcin karaa qaala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa shucbatu can cawni bni abi juxayfata ayb qaala samictu abi wahb bnu cabdillaahi suwaa'i baa la yidhaha abiis abu juxayfa ana anabiya sala allahu calayh ali wasalam sallaa bihim nebiga ayaa tujiyey bilbaxaa'i buu ku tujiyey baxaa abdaxa meesha marka maka meel maka ka mida waa deertaano nebigu uu degey markii uu xaji soo xajinaya wa bayna yadayhi canazatun ayaa hortiisa ahayd aduhra rakcatayni buu ku tukada walcasra rakcatayn tamuru bayna yadayhi hortiisa xaal ay marayso almar'ata naagta walximaaru iyo dameerka tamuru bayna yadayhi almar'atu walximaaru almaratu walximaaru ay hortiisa marayaan bayna yadayhi marka xaggee damiirkan uu noqonayaana canazada dabcan canazada ayay maraayeen horteeda nebiga iyo ma aynan hormaraynin canazada inta udhaxaysa maya canazada horteedaay maraysa xadiidka marka wuxuu leeyahay ayb meeshaa yamuru bayna yadayhi feeri marka ay bayna alcanazati waalqibla canazada iyo qiblada inta udhexaysay maraysa laa baynahu wa bayna alcanazati maya wa fii riwaayati cumara bni abi zaa'idata fii baabi salaati fi thawbi alaxmar wara'aytu annaasa waaddawaaba yamuruuna bayna yaday alcanaza wa fi lxadiidi min alfawaa'idi iltimaasu albarakati mima laamasahu asaalixuun in barako laga raadiyey waxa ay taabteen dadka saalixiinta buu yiri hadda innaga marka si ay noo tusaysa ma garan karno intan hadda uu dhigay ma yacnii waxaasi marka maku jiraan waxaa laga yaabaa marka biyihii uu firdhiyey iyo waxayaabahaas marka xadiidku waa dheeraa meelaha inuu ka hadlayo waxyaabahaasna wax nebiga khaas u abay ahaayeen horena waa uga soo hadlay wa wadcu sutrati lilmusalli qofka tukanaa sutra dhigashadiisa xaytu yukhsha almuruuru beyna yadayhi marka laga cabsanayo hortiisa yacnii ama ka cabsasho laga cabsanayo hortiisa in la maro waliktifaau fiiha bimili ciladi alcanaza sutrada waxaa looga kaaftoomi karaa ushaas takiga ah wax qarada xaggeeda la eg sutra waa looga kaaftoomi karaa sutrada markay culimmada ka hadlayaan dherarkeedana waa laga hadlaa ballaceedana qaara ka hadlaa laakiin shaaficiyadu waxay qabaan dherarka un ha laga hadlay leeyihin tan kale yani qarada ama ballaca maya iyada wax kuma soo aroorin waana saasa sawaab ayb maxaa yeele hadda ul qaradeedu wax aad u yar wada fahmi karta ul oo taki hoos taki kule qaradeedu wax weyn ma ah laakiin dherarka waa wax lagu xisaabtamaya dherarkuna marka shaaficiyadu waxay leeyihiin dhudhun saddex marka loo qaybiya laba meel labadiisa meel waxayna ka soo qaateen mitlu mu'akharati raxli raxliga marka ama yanii kooraha meeshooda meesheeda dambe waxay la eg tahay bay yidhaahdeen qiyaastii dhudhun marka saddex loo qaybiya labadiisa meel qiyaas marka ilaa meelahaas oo kale inay la ekaato sutrada dhulka kaga ay ka taagan tahay amaa xagga ballaca iyo kale iyadu waxba dhiba ma laha maalikiyada ayaa ballaci marka wax ka sheeg sheegaan ayb waayahay wa ana qasra asalaati fi safari afdalu min alitmaami ayb lima yushciru bihi alkhabaru min muwaadabati اnabiy sal l slam calayhi salaadda in la gaabiyo safarka dhexdiisu inay fadli badan tahay maxaa yeele nebiga inuu daa'imaya ka muuqanaysa wa ana ibtidaa'a alqasri min xiini mufaaraqati albalad aladii yakhruju minhu beledka uu ka baxaaya marka uu faaruqo ayaa qasriguna bilaabana nebiguna saasuu yeeli jiray oo nebiguna magaaladii uu joogo gurigiisii isagoo joogo safar dartii inuu salaad u gaabiyey oo uu gurigiisii ku bilaabay gaabinta lama sheegin waxaa kaloo iyadana meesha ku jiro soonka iyo salaadula baa kala duwan yihin bay yidhaahdaan meeshaas soonka isaga qofka isagoo weli gurigii ka bixin magaaladii isaga dhex jiro weli arkaayo hadduu cuno ama cabo dhib ma laha ilaa qofku markuu musaafir yahay soonka waa ka tegi karaa sooma gurigiisaa soo jooga marka cabidda ma bilaabi karaa xadiidka abu daawuud ku suganaa jiroon soo marnay sheekh ilalbani risaale yar uu ka qoray xadiidkaas marka culimmada maa bayna mudacifin wa muxasinin ayay u qaybsamaan marka xadiidkaas marka waa xasan haddii marka xadiidkaa oo ansaxana marka inay bannaan tahay wa fiihi tacdiimu asaxaabati lilnabiy sal l salam xadiidka waxaa ku sugan saxaabada weynaynta ay nebiga weynay jireen wa fiihi istixbaabu tashmiiri hiyaabi dharka in la xaydxaydto laa siyamaa fi safar oo wuxuu sheegay marka inuu nebigu marka maro gaduudan watay oo uu yacni markaa uu arkaayey saaqiisi wakada istisxaabu alcanasati wa naxwiha ul in la israacsiin karo sutraya waxaa looga dhigto wa mashruuciyat aladaani fi safar safarka dhexdiisa in lagu adimo kamaa sayatii fi ladaan wa jawaazu nadari ila saaq qofka shanshadiisa in la feeri karo cawro ilaa maaha mogta ayb wa huwa ijmaacun fi rajuli xaytu laa fitna ninka marka ay tahay waa ijmaacu yidhi markaan fitna iyo wax kala jirin naagta iyada cawrayn u tahay wa jawaazu lubsi thawb alaxmari mara gaduudan in la labisan karo laakiin barabaray lahayd ibnulqayim sidau dhaho wa fiihi khilaafun yaatii dikruhu fii kitaabi libaas in sha allahu tacaala baabu qadri kam yenbagii an yakuuna bayna almusalli wasutrati baabu qadri kam baabu bayaani qadri kam imisa qadarkeedii caddayntiisii ayuu baab yahay ama baabun haadaakani baabun baab weeyaan qadru kam imisa in leeg yaa yenbagii habboon an yakuuna inuu ahaado bayna almusalli wa sutrati qofka tukanaya iyo sutradiisa sutradii marka imisaa qofka iyo sutradiisa ay isu jirayaan qaala xadaanaa camru bnu zuraara qaala akhbaranaa cabdulcasiiz bnu abi xaasim can abiihi can sahlin qaal kaana bayna musallaa rasuuli illahi sal l salam nebiga meesha uu ku tukanayey iyo bayna aljidaari iyo derbiga mamaru shaati ri marideed meel ay ri marta ayaa u dhexaysa neef arya meeluu maro xadiidka marka meesha uu ku tukanayu sheegaya waa meeshuu istaagayaa laga wadaa wa bayna aljidaari gidaarkanna kee waayo marka kan qiblada xiga waay sida riwaayadu ay caddaysay ayb axaadiidka kalena aan ku darno markaasaa macnihii marka sheegaya musallahana marka meeshuu ku sujuudaya ma aha meeshuu ku sujuudaya sutradii baa meel ari maro u dhexaysay hadda ma ujeedku saa ma aha sida uu tilmaamay shuraaxdu say tilmaamayaan ibnu rajab iyo albirmaawi allaamicu sabiixa ayb ibnu xajar laftirkiisu marka wuxuu leeyahay ay maqaamahu meeshuu istaagayo fii salaatihi uu isu taagayo salaadiisa qال xdثna الmkiyu whuwa almakiyu بن ibrahيm abu skn albalkiyu qala xadaثna يزيid بن abi cubayd can slmةa qaal kaana jidaaru اlmasjidi masjidka gidaarkiisa cinda اlmimbari mimbarka agtiisa ayuu ahaa maa kaadat الshaatu ridu ma aynan ahayn tajuusuhaa inay gudbi karto ma aynan sigaynin inay gudbayso n marka mimbarkii nebigu sida badan marka mimbarka geeskiisu istaagi jiray mimbarka iyo derbiga inta u dhaxaysana rida mariddeedii ayaa ri meel ay ri martoo kale ayuu ahaa ama ridiiba ayuuba dhib ku ahaa marka nebigu hadduu mimbarka isla simo mimbarku dabcan saddex darajo mimbarka nebiga markuu mimbarka isla simo afkiisa hore mimbarkii iyo gidaarkiina maxaa u dhaxeeya wax ri meel waxar ay mari karto kale ayaa u dhaxeeya marka nebigu marka meeshuu istaagan yahay iyo derbigu waa inta yaroo mimbarka uu ku fadhiyo iyo masaafada yartaa mimbarkii derbiga u dhaxayso ee mamar shaatin ah meeshaa marka waxaa ka soo baxaysa inuu aad sutrada ugu dhowaa jiray rasuulka calayh isalaatu wasalaam xadiidkanna marka wuxuu ka mid yahay ulaaiyaadka bukhaari xadiidkii labaad na soo mara kan koowaad kitaabuulcilmi buu ahaa baabu imi man kadaba calaya falaytabaw maqcadahu min annaar kanna waa xadiidkii labaad u ah isagay nebiga saddex qofooda u dhaxayso waa inta ugu dhow ee bukhaari nebiga uu ku gaaro almakiy bnu ibraahim yaziid bnu abi cubayd salamat bnu lakwac waa saxaabigii kadib nebiga unbaa ku xogay imaamu shaafici iyo imaam axmed waxay ku tageen marka ilaa ana aqala maa yakuunu bayna almusalli waasutra alaaatu adra imaamu shaafici imaam axmed iyagu waxay yidhaahdeen qofka tukanaa iyo sutradiisu inta u dhaxayn karto saddex dhudhun inaynan ka badnaanin saddex dhudhun yani meeshaa lugaha saaraysa iyo meesha aad sutrada dhigayso saddex dhudhun inaynan ka badnaanin imaam axmed iyo imaamu shaafici cadaa ibn abi rabaxna sidaasoo kaleu sheegay inta ay isu jirayaan sufuufta cadaa saasuu yidhi labada safna inay saddex dhudhun isu jiraan oo isku dhowaadaan waqaaribuu baynahaa buu nebiga sal slam haddaan maanic jirin waana haddii maanic jiro waa la samayn kara maanic wuxuu noqon karaa tiirarkaas haddii la qabsado uun sidii nas camal saddexdan dhudhun oo taqriibka ku timid haddii lagu dhowo yacni waxaan ujeedaa saddexda dhudhun oo culimmadii ay taqriib uun ku keeneen iyo la dhoweyn nas haddii laga dhiga ee la yidhaahdo rasuulka xadiidkiisaan khilaafaynaa tiirarkan gelaynaa si aan saddexdan udhun u soo taxqiijinno nebiga in la caasiyo iyo oo lagu caasiyo weliba hadal taqriib iyo tafhiim uun ku yimid yani sax maaha intaas tiirarka marka waa in laga baxo horey gadaal laga kala maray oon lagu dhex safanin sida imaan doonta saddexdaa udhun bay marka sheegeen barmaawi saasuu labadaas imaamba uu ka sheegay shaafici iyo imaam axmed haddii marka ay dhacdo sutradu inuu aad ugu dhowaan jiray sujuudda markau rabo mararka qaar inuu hal tallaabo gadaal usoo durkuhays way dhici jirtay marka xadiidku wuxuu labada xadiid waxay tilmaamayaan in sutrada loo dhowaado oon laga fogaanin qofku mar hadduu sutrada ka fogaado dadkiina dhib buu u keenayaa isagii laftirkiisiina meel weyn ayuu sii dadka ka xaajirinaya marka meeshaa ku sujuudaysid sutradu inay u dhowaato ayb baabu salaati ila alxarbati baabu bayaani xukmi salaati salaadii xukunkeedii caddayntiisiibu u baab yahay in loo tukado ila alxarbati eebadii xaggeeda qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa whuwa bnu saciidin اlqaطaan can cubaydillaahi qaala akhbaranii naaficun can cabdillaahi ana nabiya sala اllahu alayh ali wasalam kaana turkazu lahu waxaa loo mudaayey alxarbatu eebadii ama takigii fayusallii ilayhaa xaggeedu u tukanayo marka baabu salaati ila alcanazati canazadii waa isla mid labadooda laakiin saad moodid bukhaari waa kala duwayaa marka canazada xaggeeda in loo tukado salaada loo tukanayo xunka ku soo arooray caddaynteeda ibnu rajab wuxuu yidhi daahiru tabwiibi اlbukhaariyi yadulu cala atafriiqi bayna alcanazati wاlxarbati waaktaru اlculamaa'i fasaruu alcanazata biاlxarbati culimada badankood waa isku fasireen qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa cawn bnu abi jucayfa qaala samictu abi qaal kharaja calayna rasuulu اlahi sal slam nebiga ayaa nagu soo baxay bilhaajirati maalin weynta fa utiya biwaduu'in biyo uu ku weysaystaa loo keenay fatawada'a waa weysaystay fasallaa bina duhra walcasra ayuuna tujiyey wa bayna yadayhina canazatun hortiisana ay taki uu yahay walmar'atu naagtay walximaaru dameerkiina yamuruuna ay marayaan min waraa'iha gadaasheeda ay marayaan ay min waraa'i alcanaza yamuruuna ayaa layihi marka damiir waxaa la siiyey mudakar ah iyagoo markaasi dameer maa laa yacqil iyo shay yacqil ah laakiin mu'anah ah say ku dhacda marka in la siiyo yani tadkiir ayb ibnu maalik marka meeshaas uu taxliiliyey wa qaala ibnu maalik shawaahidu tawdiixa wa qaala ibnu maalik waxa uu yidhi acaada damiira adukuuri alcuqalaa'i ayb calaa mu'anahin wa mudakarin hayri caaqilin ximaarku waa mudakar mugtaha laakin hayru caaqil mudakar hayru caaqila iyo mu'anah ayuu u soo celiyey damiir mudakar caaqil uu leeyahay wa huwa mushkilun arrintan marka ishkaalay leedahay waalwajhu fiihi arrinkaa marka wejka looga baxa ishkaalku wuxuu yahay annahu araada almar'ata ayuu doonay naagtii iyo walximaara wa raakibahu dameerkii iyo kii fuushanaay iyo naagtii buu u jeedaa nacam faxadafa araakiba raakibkii buu gooyey lidalaalati alximaari calayhi dameerkiyaa la sheegay marka dameer sida badan waa la fuushan yahay soo maha markaa safar iyo weliba lagu jiro ayb sheegidda dameerka qariinadaas dameerka sheegidda la sheegaa waxay tuseen marka raakib inuu meeshii joogo uma gallaba tadkiira araakibi almafhuumi calaa ta'niifi almar'ati wadalcaqli cala alximaari markaasuu taqliib sameeyo marka midkii dameerka kor saarnaa ayuu qallibay ee ninka ahaa mudakarka ahaa ayuu naagtii iyo malaayacqilkii u ka qallibay sidaas marka u towjiihiyey riwaayadii maadaama ay yamuruuna ku timid towjiiha dhaaa horena waa usoo sheegnay yani ibnu maalik iyo xaafid ilyuniini xaafid ilyuniinina marka waa akhrinayey ibnu maaligna marka wixii riwaaye ah ee icraabta daahirkeeda ama luqada daahirkeeda khilaafsan markii loo sheego wuxuu dhahaya riwaayadu sidaan mi ahaa hadday riwaayada noqoto wuu towjiihinaya maxaa yeeley yani imaam ibnu maalik isaga marka wuxuu ahaa yani luqawi sidaanuu marka tan marka ka dhigi u towjiihiyay qaala xadaanaa moxamed bnu xaatim ibni basiic qaala xadaanaa shaadaanu can shucbata can caطaa'i bni abi maymuunata qaal samictu anas bna maliki qaal kana اnabiyu sala اllahu alayh ali wasalam idaa kharaja lixaajatihi hadduu u baxaayo tabictuhu ana wagulaamun aniga iyo qof ayaa raacaynay yani inan ama qof yanii khidmada igula mid ah wamacanaana cukaazatun ay tahay bakoorad aw casan ama ul cukaazadu bakooradda usha soo galoolanna waa la dhahaa macno kalena marka waa lagu sheegaa ayb aw casan ama ul aw canazatun ama taki wamacanaa idaawatun macanana ay tahay buraashad fa idaa faraqa min xaajatihi xaajadiisa hadduu ka faaruq noqdo naawalnaahu lidaawata idaawadii ayaan u dhiibayna buraashadii ayaan siinayna markaasuu ku weyse qaadanay alcanaza waa maftuuxaad buu yiri kulligeed wa fii riwaayati mustamli walxamawi aw gayrihi ayb bilmucjamati walyaai waraa u ka dhigay meesha canazada ayb waxa uu yidhi aw canazatan aw gayrahu uu ka dhigay ayb wadaahiru anahu taxiifu ayb xadiidkan marka macnihii uu u tarjamay yaa ku jiro canasadaas marka nebigu inuu u tukaday ayb baabu sutrati bimakkata wagayrihaa baabu bayaani xukmi sutrati sutradii xukunkeeda caddayntiisii buu baab yahay bimakkata maka dhexdeeda lagu samaysto iyo wagayrihaa iyo keyrkeed yacnii qofka markuu maka joogo sutra ma samaysaan qال xdثna سلyمان بن xرب وهو أbو أyوب الواaشحiي qال xdثna شhuعبة عن الxkم عن أbي جuxayفة qاaل khرجa رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم bالhاaجirةi nebiga maalin weyntii ayuu baxay fasallىa biالbaطxاa'i buu ku tukaday aضxa aضxu marka waa maka meel ka mida masjid اlxaraamka soddon daqiiqo ama afartan haday u badata ayaa looga socdaa oo lug ah aلظhra duhrkii buu tukaday iyo wاlcasra casarkii ragcatayni buu tukaday wanasaba bayna yaday hortiisa wuxuu ku muday canazatan ultaki aw tawadaha waa weysaystay fajacala الnaasu dadkii waxay gudagaleen yatamasaxuuna biwaduu'ihi biyihii uu ku weyse qaatay inay isku tirtirayaan ayb meeshaa marka bilbaxaa xalushaahidka meeshaas baxaa intay ku taallaana makay ku taallaa meeshaasoo marka maka ku taalla ayuu nebigu sutra ku samaystay meeshaa marka waxaa laga qaadanaya maka iyo keyrkeedba sutradu iskugu mid isku xugun ibnu xajar marka fiiri waxa uu yidhi saaqa fiihi xadiida abi juxayfa can sulaymaana bni xarbin can shucbata can ilxakam waalmuraadu minhu hunaa qowluhu bilbaxaa'i faqad qadamnaa annahaa badxaa'u maka inay tahay soo hormarino badxaa'u maka waa meesha marka hadda maka wax dhexdeediiba ku taallaan masjidulxaraamka uma dheera xataa markaa wuxuu yidhi waqaala bnu lmunayir inamaa husa maka ama inamaa khasa makata bidikri maka ayuu si gaara u xusay oo asbaabu sutrati bimakata buu yidhi dafcan litawahumi man yatawahamu ana asutrata qiblatun isagoo marka bukhaari dafcinayo riixayo dadka qabo sutradu inay qiblo tahay oo marka haddii maka la joogana maxaa qiblo looga baahan yahay markaa inuu is yidhaahda walaa yenbagii an yakuuna limakatana qiblatun inay maka dhexdeeda u ahaata ma aha ila alkacbatu kacbada un maahan falaa yuxtaaju fiiha ilaa sutratin looma baahna intaha buu yidhi waladii adunhu ibnu xajar wuxuu yidhi markasaan malaynaya aniga annahu araada wuxuu doonay an yunkita calaa maa tarjama bihi cabdurazaaq ayb ayb xayu qaala markii uu yidhi xayثu qaala fii baab fii baabun laa yaqdacu الsalaata bimakata shayun baabkaas u baabaystay uma akhraja can ibni jurayj can kaiir bni kaiir bni اlmuطalib can abiihi can jaddihi qaal ra'aytu الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebigan arkay yusalii fi lmasjid alxaraam isagoo masjidulxaraamka ku tukanayo laysa baynahu wa baynahum ay naas dadkii iyo nebigana sutratun aynan u dhexaynin yani wuxuu ku tukaday masjidulxaraamkii khalfa almaqaam yani maqaam meesha yani madaafka iyadoo dadka dawaafaya iyo isagana aynan waxba kala xigin xadiidkan marka wuxuu tusayaa buule sutralaan inuu nebiga tukaday meesha dhexdeeda marka maka inaynan sutra lahayn marka taasuu rabaa marka inuu marka ayb tankiit inuu ku samey an yunakkita saasaa fiican malayn tankiit inuu marka taas ku sameeyo uu nugteeye ayb yani nugto inuu ka sameeyo manaa waxay tahay marka wax la tacliiqiyo kale inuu ka dhigo kutubta ma arkiin oo nukat calaa kitaabi fulaan iyo kala leeyahay wixii ku jir jiray inuu tacliiq iyo wixii ictiraad keenistiisi iyo jawaabtiisi waxayna uga hadlay wa akhrajahu min hada alwajhi aydan asxaabu sunan ayaa soo saareen warijaaluhu muwahaquuna ila annahu macluulun laakiin xadiidkaas waa mucal ayuu leey waa cilaysan yahay faqad rawaahu abu daawuud can axmed can ibni cuyaynata qaala kaana bnu jurayj akhbaranaa bihi haakada falaqiitu kaiiranka uu ka warinayaanba la kulmay buu yidhi faqaala laysa min abii samictuhu aabbahay kama maqlin walaakin can bacdi ahlii can jaddii faaraada albukhaariyu marka wuxuu doonay altanbiiha calaa dacfi hada alxadiidi xadiidkan dacfigiisa inuu baraarujiyo wa anlaa farqa bayna makata wagayriha fii mashruuciyati sutrati maka iyo keyrkeedna sutrada jidaynteedu wax farqiya inaynan lahayn oo aynan u dhexaynin ayb halkaas ishaara ku leeyahay imaam axmed laakiin isagu sidan buu ku tegayoo inaan maka sutre laga rabin riwaaye imaam axmed uu leeyahay xadiidkan muqalib buuna qabsaday imaamu shaaficina isagu marka waa jamciyey oo waxa uu yidhi xadiidkan wuxuu tusayaa sutradaba inay waajib aynan ahayn oo sunna ay tahay iyaa laga qaadanaya maadaama nebigu ka tegey meeshana uu ka tegey maka in sutra loo samaystana xadiid abi juxayfa tusaayuu yidhi fahmin marka sideedaba marka in sutro la dhigtaa sunno waayo inay sunno tahayna waxaa tusayuu leeyahay marka ka tegistaa nebigu uu ka tegay wa xadiidi lmualib yadullu cala aljawaaz calaa jawaazi tarki sutrati wa xadiidu abi juxayfana yadullu cala alistixbaab dariiqada marka fuqahaau ahli lxadiid ay u badan yihiinna taas sutradu inaanay waajib ahayn ay u badan yihiin xadiidkan marka kan iyo kuwayaal kale iyo kii ilaa kayri jidaarinka ahaa iyo waxyaabahaas bay u xujaystaan taasay marka yidhaahdeen bacdi ahlilcilmina marka waxay dhaheen siyaabahaas marka siyaabo ka duwan marka muraadu lbukhaariyi ana sutrata mashruucun bimakata wakayriha buu yidhi ibnu rajab ayb wastadalla biana nabiya sal l slam sallaa bilbaxaa wahuwa abdaxu maka fii xajatihi ila alcanasati buu u tukaday wa hada qowlu shaaficiyi inay makay meelaha kale isku mid yihiin wadahaba taawuus wa cطaa wa axmed ila jawaazi الsalaati fii makkata ila gayri sutratin waxaan u jeedaa ilaa jawaazi الsalaati fii makkata ilaa gayri sutratin in loogu tukan karo mako ayb waana riwaaya imaam axmed uu leeyahay taas waxamaluu hada اlxadiiثa calى jawaazi اtikaadi الsutrati ayb ayb maka dhexdeeda wayadullu calaa qowlihim warkoodaa marka waxaa tusaya xadiidkan oo muqalib kan oo ibnu xajar sheega laakiin xadiid cilla ku jirta waa calaa kulli xaal wastudilla calaa dalika bixadiidi abi juxayfa loo deliishaday waqad qadamnaa wajha dalaalati minhu wahada huwa almacruufu cinda ashaaficiyati waanlaa farqa fii manci almuruuri bayna yaday lmusali bayna wakata wagayriha haddaad maka joogto eedaad meel kale joogtaba qof tukana ha hormarin isku mid waay laakiin had allahu aclam tan sida loo samay kara sida qof laysaga celin kara maka dhexdeeda yacni waxaan u jeedaa masjidulxaraamka dhexdiisa allahu aclam waaqiciya wax adag maxaa yeele malaayiin baa meesha ku dhex jirta ama dawaafayso ama iyagu markaasi soconayso maanta dhan marka saa inaad tiraahdo suurtagal maba kuu noqonaysa qofkii arkayna waa arkay ma iska celin karo waa iska celina haddaad tiraa inaadan shaqo kala qabsanin inaadan tukanin maanta dhan qof celcelisa maqsuudna maaha sidaas haddaa awoodid iska celi adiga maraad islaadaha waa iska celin kartaa iska celi mushkilada kalena waxay tahay waxa marar ku soo mararka qaar ku soo hormara waa naago saa isaga celisid ma garanaysid laakiin adiga iska ilaali inaa hormarta qof tukanaa maka iyo keyrkeed isku mid waa واktfra bcض الفqhاaءi ذalika liلطaaئifiina duna غayrihim liلdaruurati bacض الfuqahana waxay yidhahdeen dadka dawaafaaya daruuro darteed hadday u hormaraan dadku laa ba'sa wa can bacضi الxanaabilaةi jawaazu dalika fii jamiici maka qowlkan xanaabilada aan ka sheegayna wbiاlahi twfiiq sal اlه slm lى nabiyna mxamed